بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين waxaynu u ballansanayn oo aynu saa ka bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala kitaabkii koobaad ee afartii kitaabee usuulka aynuugu talagalnay oo ah alwaraqaat kadib markii aynu ka soo baxnay muqadimadii mantiqiga ahayd cilmigan usuululfiqhiga guud ahaanba ahlulcilmigu raximahum اllahu tacaala sidii u soo baxay imaamu shaafici raxmat ullaahi caleyhi u bilaabay waxa ay inta badan u qori jireen markaadu laba dariiqo oo kala duwan qolyaha xanafiyadu aimada xanafiyadu dariiqo gaara oo usuululfiqhiga ay u qoraan bay lahaayeen sidaa daraaddeed wuxuu u baahan karaa daalibulcilmigu haddii uu doonayo xanafiyada usuulkooda inuu fahmo inuu si gaara kitaab uga dhigto oo erey bixinta iyo musطalaxaadka ay isticmaalayaan iyo qaabka ay usuululfiqhiga u taqriirinayaan uu arko saddexda madhabee kale a'imadoodu usuululfiqhiga inta badan waxay u qori jireen uun qaab isku dhow dhow iyada oo inta badan qolyo markaa mutakalimiin ahaa oo cilmulkalaamka yaqaanay ama markaa aimo iyo maaragtay waxa weeyaan ku ahaa dad looga dambeeyo ay qori jireen waxaa aada ugu caanbaxay usuululfiqhiga abubakar albaaqilaani oo garanaysaan waa ardaygii abulxasan alashcari imaam buu ku ahaa cilmulkalaamka iyo caqiidada ashaacirada usuululfiqhigana kutub buu ka qoray waxaanu noqday saaxib madrasa nin markaa madrasad u saaxiib ah oo markaa waxa weeye a'imadii ka dambeysay qaybo badan oo kamidihii ay ku raaceen waxaa markaa ka mid ah haddaba a'imada abubakar albaaqilaani dariiqadiisa iyo qaabkiisaasi usuulka u qoray sheekhan waraqaadka leh abulmacaali cabdulmelik ibn cabdillaah ibn yuusuf aljuwayni almulaqab biimaami alxarameyn imaamkan imaamu alxarameyn waxa uu markaa usuulka u qoray qaabkaasi abubakr albaaqilaani raxmat ullaahi calayhi uu u qoray wuxuu leeyahay markaa saddex kitaab ayuu usuul fiqhiga ku leeyahay waxaa ugu yar kan alwaraqaat ah waxaa ku soo xiga altalkhiis fi usuul fiqh oo isaguna maطbuuca kitaabka saddexaad baa ugu weynoo waa alburhaan fi usuul اfiqh isaguna maطbuuc wey kitaabkiisa burhaanku waxa uu noqday markaa kitaab cumdo ah rag badanna ay markaa ay ariiqadiisii markaa mareen oo ay qaateen waxaa ka mid ahaa markaa dadkii aadka uga faa'iidaystay ee ku ta'asuray imaam اlxarameyn ee usuulka wax ka qoray ardaygiisii abu xamid maxamed ibni maxamed ibni maxamed alghazali raximah اllahu tacaala kutub badan buu isaga laftiisu qoray dhowr kitaab waxaa ugu caansanaa kitaabkiisa almustasfaa ee muqadimadii usuulka ee mantiqa ahayd aynu qaadanay aynu ka soo goosanay labadaa kitaab iyo laba kitaab oo kale ayaa markaa ariiqada mutakalimiinta ugu cuslaa labada kitaab ee kalena iyagana laba sheekh oo muctasile ah iyaa lahaa labadan sheekh saa arkaysaan waa laba ashaaciro ah laba muctasilo ah oo alqaadi cabduljabaar kitaabkiisa alcumad iyo ardaygiisii abulxusein albasri kitaabkiisa almuctamed afartaa kitaab iyaa markaa waxa ay noqdeen afarta kitaabee cumdada u ah dariiqada mutakalimiinta cidda markaa usuulka u qorta kutubtii ka dambeysayna iyaga ayuunbay markaa ama ikhtisaar ku samaynayeen ama isugeyn iyo markaa tacaqub iyo waxyaalo noocaasa ay ku samaynayeen sida ibnu khulduun markaa uu leeyahay afartaa kitaab baa cumdada faniga usuulka oo dhanba ah yani hataa maaragtay mutakalimiinta keliya kuma u khaas yeelin wuxuu ka dhigay afartan kitaab inay usuul oo dhanba ay cumdo u yihiin dabcan de sanu sheegnay ugumay horreynin oo de kutub kalea ka horreysay kutubtii abubakr baaqilaani baa ka horreysay kitaabkii imaam shaafici alrisaala ayaa kasii wada horreeyey laakiin haddana yani kutubta la ictimaade ee usuulka laga barto ee usuulka loo daba fadhiyo afartaa kitaab bay noqdeen iyagii bay markaa kasii farcameen kutubtii dambe kii markaa almaxsuul lifakridiin araazi iyo ixkaamkii aamidi haddana iyagii baa mukhtasaraad loo sii sameeyey sida taxsiilkii iyo xaasilkii iyo haddana halkii baa laga sii markaa jeexay mukhtasarkii ibnulxaajib iyo minhaajkii baydaawi oo haddana iyagu noqday markaa laba kitaab oo cumdo ah oo iyaga markaa la diraaseeyo markaa kadib ayaa haddana taajuddiin asubki kitaabkiisa jamcu jawaamica uu qoray haddana isagu markaa aad moodo inuu ku dhowaado inuu nasakho labadii mukhtasar ee muctamadka ahaa minhaajkii iyo mukhtasarkii ibnulxaajib xagga waxbarashada kolle insha allahu tacaala kutubteenna dambe ayaynu dee faahfaahin kolba maaragtay waxa weeyaan ula munaasib ku ah marxalada aynu marayno aynu tilmaami doonaa lakin hadda maqsuudku waxa weeye kitaabkan markaa waraqaat waxa weeye isagu waa kitaab kooban oo saad arkaysaan magacaba sheekhu waraqaat buu u bixiye waa waraaqo waa waraaqo kooban waxaanu ugu talagalay sheekhu inuu noqdo madkhal ama albaab yar oo laga galo cilmigan usuululfiqhiga oo qofku bal horta abjadiyaadkiisa ama alifbadiisa usuulka alifbadiisa inuu qofku uu markaa ka ogaado markaa kadibna uu mustawayaadkii markaa dambe usii gudbo saynu sheegnay saddex kitaaboo kala hooseeya ayuu sheekhu qoray yani waxaad moodaa inuu u arkayay baa laga yaabaa in saddexdaa mustawa u ardaygu u baahan yahay kaa bilowga ah iyo kitaabka dhexdhexaadka iyo kitaabka burhaanka eedda isagu markaa waxa weeye toga rogmanaya kitaabkan haddaba waraqaadku waxa uu noqday isaga laftiisu kitaab markaa dalabatulcilmiga iyo ahlulcilmiguba ay cinaayo siiyaan oo ay ku dadaalaan shuruux badan ayaa loo qoray shuruuxda lafteediina xawaashi baa la sii saaray nadmi baa loo sameeyo waa idinka arkay cimriiqi raxmat ullaahi calayhi marka kitaab cinaayo badani ay gashay weeyi oo yacni waxa weeye ahlulcilmigii ay dadaal badan ku bixiyeen qofka daalibulcilmiga ah muhiim bay u tahay kitaabka uu baranayo ama fani kastaba saynu sheegnay laba kitaab ama saddex kitaab ama hal kitaab haddii fahamkaagu aada u wanaagsan yahay oo jaamicabaa kugu filan kutub badan uma baahnin laakiin kitaabkaasi waxaa muhiima inaad intiqaa ku samayso od xulatid waxyaalahaad markaa kitaabka ku xulanayso waxaa kow ka ah culammadu kitaabkan cinaayo intee leeg bay geliyeen oo wixii iga hor yimaada kitaabkani caqabadda iga hor timaada yaa ii jajabinayo ii burburinayo ii furfuraya inaad markaa qodobkaasi aada ku dadaasho aada iyo aad bay muhiim u tahay saa daraaddeed ayaynu markaa kitaabkani muqadimo uga dhiganay maadaama uu yahay kitaab marka ahlulcilmigu ay cinaayadaa faraha badan geliyeen kitaabkan waxaa qoray imaamkii casrigiisa magaciisana aynu sheegnay abulmacaali cabdilmalik ibn cabdillaah ibn yuusuf aljuwayni annaysaabuuri asimbisi oo markaa ahaa imaam dee waktigiisii culum fara badan loo daba fadhiyey funuun badan ayuu imaam ku ahaa wuxuu dhashay afar boqol iyo sagaal iyo tobankii hijirada aabihii wuxuu ahaa caalim weyn oo a'imadii diinta ee naysaabuur naysaabuur waa xaggan bariga dhulkii markaa khuraasaan la odhan jiray ee eeraan qaybo kamida iyo maanta noqonaya weeyi marka markaa naysaabuur la yidhaahdana inta badan markaa waxaa ama ama khuraasaanba guud ahaan marka la yidhaahdo afar magaalo ugu waaweynaabaa waxaa ka mid a mid markaa waxa weeyaan marwa shahjaan la odhan jiray waana taa tan markaa inta badan culamadan maraawisada loo nisbeeye almarwasi la yidhaahdo naysaabuurna markaa waa uun naaxiyadaasun bay haydo iyadana annaysaabuuridani halkaas ayuunbay markaa sheegaysaa in loo nisbaynayo juwaynna markaa iyadu waa markaa qaryadoodii oo markaa iyadana loo nisbayn jiray marka abi aabihii cabdullahi bni yuusuf oo alfaqiih abu maxamed ama asheikh abu maxamed caan ku ah kutubta shaaficiyada marka la sheegayo asheikh abu maxamed ayuu caan ku yahay aabihii markaa naysaabuur iyo aagaasi sheikh weyn buu ka ahaa a'imadii waaweyneed ee shaaficiyadana waa uu ka ahaa xagga madhabka shaaficiyadana waa ragga markaa loo yaqaano asxaabu lwujuuha asxaabu lwujuuh macnaheeduna waxa weeye yani waa sheekh markaa heer sare gaadhay ilaa markaa uu markaa gaadhay heer isagu aqwaasha uu isagu waxa weeyaan masaa-isha ku xukumo madhabkii lagu darayo oo khilaafkiisu maaragtay waxa uu ictibaar yeelanayo oo xataa haddii imaamkii madhabku uu si markaa qariro isaguna uu si kala qariro masaladii ay khilaafi noqonayso iyadoo imaamkii shaafici uu si qariray haddii isaguna uu si kala qariro masaladii masale khilaafiya daakhila almadhab ay markaa noqonayso oo la odhanayo masaladan naskii shaaficina waa sidaa wejhi baana ku jira maalan abu maxamed aljuwayni uu leeyahayo khilaafsan sidaasoo sidaa odhanaya marka waa aimo mujtahidiin ah madhabka dhexdiisa mujtahidiin ku ah oo xaq u yeeshay inay markaa qowl ama wejhi ay yeelan karaan kuwaasuu marka abu maxamed aljuwayni raxmat ullaahi caleyhi uu ka mid ahaa inankiisana sheekh buu u ahaayo de waxa weeyaan fiqhiga isaga ayuu ka bartay saas daraaddeed kitaabkiisan weyne nihaayatulmatlabka markuu shaykhii yidhaahdo wuxuu ujeedaa aabihii oo sheekhiisii ahaa markii aabihii uu dhintay afar boqol iyo sideed iyo soddonkii yani taqriiban sagaal iyo toban jir ayuu noqonayaa qaarkoodna yani labaatan jir buu ku dhawaabaya waayo afar boqol iyo sagaal iyo tobanka bilowgiisii buu dhashay marka isagoo aduu labaatan jirka ku dhawaaday ayuu aabihii dhintay afar boq afar boqol iyo sideed iyo soddonkii markii aabihii uu dhintay kursigii aabihii isagaa markaa waxa weeye la fadhiisiiyey isagoo sagaal iyo toban jira ayaa markaa majliskii isaga loo caqiday culamo waaweynna ay markaa timid oy ka soo qayb gashay sidaasaanu markaa tadriiskii ku bilaabay oo uu kula wareegay xalqadii aabihii fii nafsi lwaqti waxa uu samayn jiray isagoo dee dalabkiina ku jira oo waxna baranaya ayuu haddana tadriiskana waday oo aimadii waktigiisaasi sida markaa abubakr albayhaqi oo dee caalim fiqiga iyo xadiidkaba ku horeeya ahaa ayay isku wakti ahaayeen xalqadiisa uu tegi jiray o uu kasoo faa'iideysan jiray waana nin kale kelmadda caanka ahee liku lishaaficiyi ama maarata waxa weeye lishaaficiyi calى kuli caalimin minat ila albayhaqi ama lishaaficiyi calى kuli shaaficiyin minat ila albayhaqiyi falahu cala shaaficiyi mina yani imaam kasta oo shaafici ah oo madhabka shaafici haysta imaamu shaafici gallad buu u galay minad buu ku leeyahay marka laga reebo bayhaqi bayhaqi isagaa minad iyo gallad ku leh imaamu shaafici cidda sidaa tidhi imaam alxarameyn buu ahaa waxaan ula jeeday dee imaam bayhaqi raxmat ullaahi calayhi waa kan markaa adiladii madhabka kutubta waaweyn ka qoray kitaabkiisa weyne asunan alkubraa de waxa weeye adiladii fiqiga oo dhan abwaabtii fiqiga oo dhan ayuu wixii markaa kusoo arooray uu keenayaa isagoo oo weliba tacliilinaya oo cilashii iyo hawlihiina wada caddaynaya xujajtii markaa madhabka dee halkaasi waa ka oogay kitaabkiisan kale macrifatu sunani walaathaar isaguna waaba adiladii de madhabkaaba ugu talagalay iyo inuu taxaawi ugu jawaabo waxyaalaha uu ku qariray macaani aaaarka marka xalqadaa waa tegi jiray oo waa ka soo faa'iideysan jiray waanu ka markaa baran jiray cilmu xadiidka iyo de waxa weyaan culumta kale ee bayhaqi raxmat ullahi aleyh uu tadriisinayo waxaa kaloo uu markaa usuulka uu ka bartay abulqasim aliskaaf oo isaguna aimadii shaaficiyada ee usuulka iyo ku horeysay ahaa isagana markaa sheekhiisii xagga usuulka ayuu ahaa abulqasim cabduljabaar aliskaaf oo de weliba isaga wafaatkiisu ay dambeysayba afar boqol iyo labiyo konton buu dhintay bayhaqina isagu kasii dambeeyey afar boqol iyo sideed iyo konton intaasba markaa imaamkani waa uu ka baranayey wuxuu noqday markaa isagoo dhalinyar ahba nin sheekha oo dee funuun badan looga dambeeyo kadib muddo markii uu tadriiska waday wuxuu u soo wareegay wuu soo xajiyey xajka ayuu yimid xajkii markuu yimidna jaawar bimaka yacni maka ayuu xaramka ayuu fadhiistay jiwaar bay odhan jireenoo qofku inuu halkaa xaramka iska fadhiisto halkaa iskaga ictikaafsanaado dee jiwaarku waaba ictikaafkiina waa maaragtay mustalaxaadka aimada maalikiyadu ictikaafka jiwaar baabay yidhahdaan min mujaawara marka wuxuu iska fadhiistay marka maka haddana madiine ayuu u wareego iyadana uu xoogaa joogay saasaa marka waxaa loogu bixiyey imaam alxaramayn yani waxa weeye imaamun fi lxaramayn labada xaranba imaam buu ka ahaa duruustuu ka waday waxa weeye cilmigaasi ayuu ka faafinayay ka nashrinayey ilaa afar sanadood buu joogay kadib buu haddana laabtay naysaabuur dib ugu noqday haddana halkiiba markaa tadriiska uu ka bilaabo waxaa markaa imaamkani cilmigan usuululfiqhiga dee imaam buu ku yahay o inagaa sheegnay kitaabkiisu sida uu cumdada u yahay cilmiga fiqhigana imaam buu ku ahaa oo waa kan qoray kitaabkiisan weyne nihaayat lmalab fi diraayat اmadhab oo sharaxaya mukhtasarka musani waa ka u lahaa markaa taajuddiin الsubki wamud alafa اlimaamu almadhab اlkabiir اshtagala الnaasu bikalaamih sidii u alifay imaam اlxaramayn almadhab اlkabiir almadhab اlkabiirku waa nihaayat اlmalabka ayaa almadhab اlkabiir la odhan jiray madhabka weyn yani waa kitaabka nihaayat اlmalabka ah markii uu alifay dadkiiba waxay ku mashquuleen uun isaga hadalkiisi yani culamadiiba ahlulcilmigii waxaa mashquuliyey isaga hadalkiisi waxay kutusinaysaa awoodda uu lahaa kitaabkani waanay ka muuqatayo dee hadda kutubta madhabka kuwooda sida fiican loo madbaceeyey ee laga shaqeeyey shaqadii ay xaqa u lahaayeen ayuu ka mid yahay doctor cabdilcaiim addiib raxmat ullaahi calayhi ayaa waqtigiisii iyo cumrigiisii geliyey akar min cishriina sana labaatan sano wax ka badan ayuu kitaabkaasi nusakhdiisa ururintiisa iyo isugeyntiisa iyo taxqiijintiisa iyo naskiisa sugiddiisa uu ka shaqaynayey maantana mabacaduhu inoo yaalaa maktabaduhu inoo yaalaa isaga oo mabuuca oo qurxoon kitaabkaasi waxa weeye kitaab imaamulxarameynna uu cumrigiisii geliyey sida uu muqadimada ku sheegay waa kitaab uu ugu talagalay inuu madhabka ku taxriiriyo fiqigana inuu guntiisa u dhaadhaco waa kitaab aan keliya ahayn masaa-isha sheegidooda iyo daliilkooda in la raaciyo keliya ma aha kitaabkan nihaayatulmalabku waa kitaab masalo walba salkeeda iyo gunteeda u daadegaya oo u bandhigaya masaa-ishii la midka ahayd maxay ku waafaqday maxayse ku khilaafsan tahay kadibna markaa halkaas dee cilmigii qawaacid alfiqi la odhan jiray ayaabuu gundhig u noqday kitaabkiisu isagoo kitaab fiqiya ah ayaa haddana qawaacidulfiqyihii uu gundhig u noqday waxaynu odhan karaynaa cisudiin ibn cabdisalaam oo dabcan marxalad marxaladdii saddexaad ee cilmigan qawaacid fiqiyuhu saddex marxaladoodo uu soo maray marxaladda saddexaad waxay ka bilaabantaa cisudiin ibn cabdisalaam halka marxaladdiisa labaadna ay ka bilaabanto imaam alxarameyn marka marxaladdan saddexaad lafteeda waxaynu odhan karaynaa waxa uun dhaliyey wuxuu ahaa kitaabka nihaayatulmalab maxaa yeelay cisudiin ibn cabdisalaam taqriiban toddobaad walba mar buu dhamayn jiray bay yidhaahdeen kitaabka nihaayatulmalabka toddobaad walba mar ayuu markaa dhammayn jiray oo uu markaa waxa weyaan akhriyi jiray de kitaabkiina waa kitaab markaa qawaaciddii iyo waxa weya wax fara badan qeexaya taasaa ku keentay baynu odhan karnaa imaam imaam cisudiin ibn cabdisalaam in uu markaa awood u helo inuu shareecadaba qaacideeyo oo uu marka kitaabkiisan qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam uu qoro idan cilmiga fiqhiga saasuu markaa imaam ugu ahaayo markii dambena dee ghazaali oo isaga ardaygiisii ahaayoo aan ka ag tegin ilaa intuu ka geeriyoonayey afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii intii uu ka geeriyoonayey oo dhanba la joogay oo isaga uun hoos fadhiyey ayaa markii dambena bilaabay inuu markaa kitaabkiisii tabsiitiyo oo uu markaa furfuro oo kitaabkiisii markaa albasiit fi lfiqhi oo hadda markaa jaamica islamiya lagu taxqiijiyay lakiin aan weli la madbacaynin ku markaa ballaadhiyey oo ku markaa furfuray kitaabkan imaam alxaramayn wixii ku duugnaa kadibna haddana kasii jeexay basiidkii haddana isaga kasii jeexay wajiiskii wajiiskii iyo markaa basiidkaasi ay noqdeen markaa quruntii dhexe minhaajka ay markaa diraaseeyaane ay dee markaa alabatulcilmigu fiqiga ka bartaan marka xaqiiqa ahaan dee kitaabadani waxay ku tiirsan yihiin nihaayatulmatlabkii imaam alxaramayn oo marjica u ahaa ardayda sida uu sheegayo taajudiin asubki ardaydii marka ay wasiidku waa kitaabka ay daraaseeyaan wajiiskana waa kitaabka ay markaa xafidayaan wixii markaa wasiidka ka hor yimaada ee ay markaa u baahdaan inay markaa sii qodqodaan oy sii baarhaan halkay ula noqonayeen waxay ahayd nihaayatulmatlabka iyo basiidka saasuu markaa fiqhiga raad weyn oo ugu yeeshay imaam alxaramayn ilaa yowmina haadaana de kitaabkiisu waxa weeye waa bustaan aad iyo aad u cajab badan oo qofku markuu u noqdo ee uu masaa-isha uga noqdo sida uu markaa uga shaafiyayo uu aad iyo aada ugu riyaaqayo waxaa kaloo markaa loo daba fadhiyey fanniga caqiidada ama cilmulkalaamka oo iyadana uu imaam weyn ku ahaa isaga oo markaa ariiqada ashaacirada sheekhu ku tagsanaa waxa uu isbeddel ku sameeyey muctaqadkii ashaacirada oo abulxasan alashcari iyo abubakr albaaqilaani iyo qolyihii ka dambeeyey ilaa bayhaqi laga soo gaarayo qaabkii ay u taqriirin jireen waxyaalo fara badan buu ka bedelay qolyaha qaarkood markaa yani waxa ay yidhaahdaan waxa uu ka sii fogeeyey markaa dawaahirtii nusuusta in markaa sideedii loo qaato xaggii markaa ta'wiilka ayuu kusii badiyey oo sifaadkii qaarkoodu ay sugi jireen ashaaciradii hore sida markaa yadaynkii iyo wejhiga iyo maarata waxyaalaha la midkaa sifaatudaad la odhan jiray oo ay sugi jireen ashaaciradii cidda markaa bedeshay markaa waxa weeyaan sifaadka in iyaga kuwaasna la awilo keentay wuxuu ahaa imaam alxaramayn abulmacaali aljuwayni waxaa cajiib ah in imaam alxaramayn isagoo de saynu sheegnay naysaabuur ku nool haddana mashaariq alardi wa makhaaribaha culammadii ay joogtay ay ku ta'asuraan kutubtiisii isla muddo aada iyo aada u kooban dadka aadka ugu ta'asuray ee ariiqadiisa wax u taqriiriya waxaa ka mid ah cabdulxaq ibn caiya saaxib tafsiir muxar alwajiiz saad ogsoon tihiin dee shan boqol iyo afartameeyihii buu dhintay ama dhowr iyo afartankii imaam alxaramaynna wuxuu dhintay afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankii waxaan toddobaatan sano ahayn ama toddobaatan sano uun markaa meelaha noqonaya iyaa labadooda wafaad u dhaxaysay wuxuu ku noolyahay cabdulxaq ibn caiya andalus almaqrib alaqsa maqribkii fogaa bari galbeedkii fogaa imaam alxaramaynna waa naysaabuura waa bariga haddana markaad tafsiirkiisa akriyayso qaabka marka qaarkood uga soo naqlinayaba kitaabkiisana alirshaad ee de caqiidada ashaacirada u ah marjica u ah waad la tacajubaysaa yani sida markaa imaamkani uu markaa wakti kooban kutubtiisii ay markaa u taiirisay caalamulislaami oo dhan caqiidada markaa ashaacirada weliba isagu dee uu markaa sheekhu wax kabedelka ku sameeyey waxaa la yidhaahdaa markii dambe sheekhu waa uu ka soo laabtay oo yani waxa weeye ta'wiilkii صifaatka ilaahay la awilayey iyo cilmulkalaamkii maaragtay caqiidada loo maaragtay waxa lagu salaynayey waa uu ka soo laabtay oo aakhiru aakhir cumrigiisii waxa uu markaa tamaniyey inaanu cilmulkalaamka aanu dhex geli lahayn inaanu dhex geli lahayn uu kuna dhimanayo calaa cajaa'izi calaa caqiidati cajaa'izi naysaabuur habraha naysaabuur yani waa dadka hadda iska caamada ahee aan iyagu cilmulkalaamkan gelin ee sidooda caadiga ah abiicadooda caadiga ay sifaatka ilaahay sugayso iyagii baa kohanaya dumarka ila wejiga ilahay baa kugu dhariy ilahay baa kaa sarreeya iyo waxa weeye dadka caadigii su-aalba kama keenaanoo waxaan iyaga agtooda yani shay iska fitriya buu ka yahay marka cajaa-istaa naysaabuur caqiidadooda iyaan ku dhimanayaa inuu markaa sheikhu yidhi ayaad tarjamadiisa ku arki kartaan tarjamadiisa waxaad uga noqon kartaan siyaru aclaami nubala liلdahabi waxaad uga noqon kartaan طabaqaat الshaaficiyati اlkubraa litaaj اdiin الsubki waxaad uga noqon karaysaan dhammaan kutubta dee taraajimta ee maaragtay waxa weeye culamadii ka dambeysay ay qortay waa uu ku jiraa hadday noqoto kuwa shaaficiyada sida gaarkaa looga qoray iyo haddii ay noqoto taraajimta caamka ah wafayaadka ibn khalikan iyo sidoo kale siyar aclaam nubalaga taarikh اlislaam liلdahabi iyo kuwa kale ee faraha badanba way ka wada helaysaan saynu sheegnay markaa imaamka wafaadkiisa ama dhimashadiisu waxay ahayd afar boqol toddobaatan iyo sideed markii hijradu ay ahayd ayuu naysaabuur sheekhu raximah اllahu tacaala uu ku dhintay hal su-aal baa laga yaabaa in laisweydiiyo oo dee sheekh xusaynu sheegnay muctaqadkiisu ashcari buu ahaa isagiioo sheekhu ashcari ahaa haddii markaa inagii aynaan ashaaciro ahayn miyaynu cilmigiisi ka faa'idaysanaynaayo aynu wax ka dhiganaynaa jawaabtu dee waaqicaaba ka jawaabayo waxaan u malaynayaa inaanay u baahnaynba in su-aashaasi la keeno maxaa yeelay maanta cid aan imaam alxarameyn ka faa'iidaysanaynin iyo ashaacirada culammadoodii kale ee de waxa weeyaan faraha badnaaba wixii la isku khilaafsan yahay waa sidiisoo dee waa iyagana waa loo cudur daari qofkii ku khilaafsani waa u cudur daari oo a'imo islaamoo dee dadaalay bay ahaayeen in markaa ay dee islaamka wax weyn u gudbiyeenna usoo gudbiyeenna waxaaba kugu filan in kutubtoodii ilaa hadda aynu ka faa'iidaysanaynin marka sheikhulislaam ibnu taymiya sida uu ishaaro qofkii ijtihaadaye ay si la noqotay waa soo gelayaa xadiidkii ida اجتahada الxaakimu faaصaaba falahu ajraani waida اجتahada faakطأa falahu أjru waaxid ama caqiidada ha noqoto ama fiqhiyaadka iyo wixii lamidka ah ha noqote haddii qofku qof muslima oo markaa waxa weeyaan ahal اجtihaad ah uu markaa masale ku ijtihaado si ula muuqato in ilaahay subxaanahu wa taعala u dambi dhaafaa wax baciida ma aha oo markaa isagiina loogu cudur daaro inaynu markaa ka faa'iidaysano cilmigiisiina inagaa u baahana isagu uma baahna culammadii islaamka ayaa u baahnaayo oo ka faa'iidaysan jiray marka waa laga faa'iidaysanayaa wixii markaa khalad loo arkay inuu markaa dee sheekhu ku tagsa ku tegeyna waa isagana waa loogu cudurdaar ilahina subxana wa tacala dambi dhaaf baa loo weydiin waana lagu khilaafiyo dee lagu waafiqi maayo wixii khalad ahaa waxaynu markaa aynu markaa iska bilaabi doonaa muqadimada kitaabka kolley kitaabku dee dabcaad badan waa leeyahay kuwa markaa matniga aad baa la ysaga madbaceeya waxaa laga yaabaa furuuqda udhexaysaana wax iska kooban inay noqoto oo aan u baahnayn inaynu idhaahno dabcadaasaa dabcadaa ka wanaagsan xagga matniga wax saasa inaynaan uga baahan ayaa laga yaabaa kolley sharaxa aynu hadhow toole insha allahu tacaala isaga ku xigsi doonaan waa isla sharxiisa uno jalaaldiin almaxalli sharaxiisa ayaynu ictimaadi doonaa doonaayo aynu ku xigsiin doonaa markaynu isaga matniga aynu laqbayno aynu isa saaro haddana sharaxa ayaynu kitaabka labaad ka dhigi doonaa marka sharaxa nuskhad baa jirta akhuunaa wa saaxibunaa xasan sheekh xasan macalim daawuud uu taxqiijiyey lix iyo toban nuskhana uu ku taxqiijiyey marka waa runtii waxaan odhan karaa waa nuskada ugu mudan kolley maktabadda aahaar ayaa haysay haddii aanu hadda ka dhammaanin markaa taas ayaad sharax ahaan u qaadan doontaan insha allahu tacaala wuxuu yihi musanifku raxmat ullahi alayh bismi اllahi الraxmani الraxiim hadihi waraqat tashtamilu calى macrifati fusuuli min usuuli اlfiqhi wdalika mualafu min juzayni mufradayni axaduhma usuulu والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره إلى آخره هذه ورقات بسم الله الرحمن الرحيم بس كيف أخو بلابي كذبنا هذه ورقات مركا حمد الذي صلق النبي عليه الصلاة والسلام شيخ مقر وكتابه دصار كيسان وكمريه لكن مكين صنع يستعصي إن أنا شيخ كبلابين ilaahay xamdigiisa iyo saliga nabiga inuu afka ka yidhi baa laga yaabaa alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah deetana hadihi waraqaatun uu qoray waxaanay ka mid tahay kitaabka musani ee mukhtasarka waxyaalaha dadka qaarkood ay ku intiqaadeen oo mukhtasarka musani alxamdu lilah iyo asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah kuma bilaabo de waa kan un ku bilaabo waa kitaabkani waa kitaab aan kasoo gaabiyey shaafici cilmigiisii iyo hadalkiisii marka qaarkood ba marka dadka qaarkood ku intiqaaday in aanu marka xamdigii iyo salligii ku bilaabin marka jawaabo dhowray ka bixiyeen waxaad ka eegi karaysaan muqadim maaragtay waxa weyn xaawiga maawardi oo kale waa uu kaga warrama halkaas muxuu ugu bilaabi waayey ama inaa maaragtay waxa weeyaan ku bilaabi ma dhici kartaa oo de intuu afka uu ka yidhi oo haddana uu markaa tan qoray marka sheekhana saas oo kale waynu odhan karnaa de intuu markaa afka ilaahay xamdigiisii kaga dhawaaqay nabigana alayhi salatu slam ku saliyey inuu markaa sidaan u qoray ikhtisaar ahaanna isagoo ujeedo oo de markaa wii wuxuu ugu talagalay markaa de kitaabki kitaab aada u kooban inuu noqdo hadihi waraqaatu waa waraaqo marka waraqaat waa jamcu waraqa warqaduna dee waa xaashidaa wey waa xaashidii marka yani wuxuu ujeedaa waa hadal kooban oo yani waraaqo aan ka badnayn ay waraaqa buuxin karaan ka wuxuu markaa xaaligu ujeedaa maxalkiina wuu ilaaqayo isticaaray markaa noqonaysa yani waa waa cibaaraatun fi waraqaat waa cibaaraat kooban oo waraaqo ama xaashiyado kooban markaa ku jira marka waraqaat buu cabiray jamcan muanafee saalimku wuxuu ka mid yahay jamuuculqilah waxyaalaha marka wax lagu yareeyo ayuu ka mid yahay marka waa waraaqo kooban buu noqonayaa tashtamilu calaa macrifati fusuulin waxay koobsanaysaa calaa macrifati fusuulin min usuuli اlfiqhi in la garto fasallo ka mid ah cilmiga loo yaqaano usuul اlfiqhiga cilmiga usuulu اlfiqhiga fasallo ka mid ah ayay markaa koobsanaysaa ishtamala calaa kada ayaa had iyo jeer la yidhaahdaa inu markaa shamalaadii keento inaad calaa ku gudbiso wey sidaa sheekh uu sameeyey haddii aad shamala tiraahdo ama aad shamilo tiraahdana toos bay markaa mafcuul u qaadanaysa oo haddii maka odhan laha hadi waraqaatun tashmalu macrifata fusuulin ama tashmalu fusuulan unbuu odhan lahaa fusuulan min usuuli اlfiqhi lakin markii tashtamilu yidhi iftacala u ku keenay ayuu calaada ku gudbiyey calaa macrifati fusuulin min usuuli اlfiqhi markaa fasallo usuululfiqhiga ka mid ah in la garto ayay markaa koobsanaysaa marka de iyadu waxay koobsanaysaa waa fasaladii bay koobsanaysaa macrifadii ama garashadii dee qofkii isaga ayaa helaya markii markaa uu akriyo iyadu fusuushii tashtamilu calaa fusuulin weeyi fusuushii bay marka ayaa markaa meesha ku jirta macrifaduna de way ka dhalanaysaao qofkii markii uu akriyo wuu ka baranaya wuxuu haddaba bilaabay sheekhu inuu inoo tacriifiyo usuul اfiqhi usuul اfiqhi muxuu yahay markii uu inoo sheegay in meeshan usuul اfiqhi uu ku qoran yahay ayaa wuxuu ina barayaa usuul اfiqhi waa maxay wadalika buu yihi usuul اfiqhigu lafdigaasi lafdiga usuul اfiqhi muؤlaf min juz'ayni mfradayni axaduhumaa usuul wاlآakharu اlfiqhu haddaad i weydiiso usuul اfiqhi waa maxay maxaa usuul fiqhi loola jeedaa waxa aan horta kuu sheegi buu kuleeyahay inta aanan usuul fiqhioo isku dhammaystiran waxa loola jeedo aanan soo gudbinin horta waan kuu kala qaadiye usuul اlfiqhi mu'alafun waa wax markaa laysaga geeyey min juz'ayni laba kelmadood mufradayni oo markaa mufrad ahoo aan iyagu markaa murakab ahayn mid waliba sideeda ay markaa mufrad u tahay axaduhumaa labada kelmadood midi usuulu weeyi walaakharu kelmadda labaadna alfiq weey usuul اlfiqhi markaynu leenahay buu leeyahay waa murakab mualaf yani waa murakab waa wax isu tegey oo muxuu isaga te waa laba kelmadood oo isu tegey usuul اfiqhi juz-aynku yani waa kelimatayn mufradaynna mufradayn wuxuu ula jeedaa yani hayru murakabatayn oo usuul markay usuul tahay dee murakab ma aha fiqhina murakab ma aha murakab maaha maxaynu ula jeednaa dee waa isilaaxii nuxaada ee ahaa almufradu maa laa yadulu juz'uhu calaa juزءi macnaahu wاlmurakabu maa yadulu juz'uhu calaa juزءi macnaahu mufrad waxaa loogala jeeda waxa haddii aad kala qaybiso aan macnihii qayb qaybtiisii aanay sheegaynin haddii aad iminka kelmaddii usuul laamka ka jarto ama laamki iyo wowga aad ka jarto ood soo reebto as dee as ma sheegayso usuushii qayb kamida ma sheegayso alfiqhina waa saas oo kale haddaad hada ka goyso fiqdu sheegi mayso fiqigii qayb kamida sheegi mayso laakiin usuulu lfiqhi waa murakab iyaduyo mufrad maaha saa daraaddeed haddaad fiqhida reebtood usuul soo reebto wixii usuululfiqhi ay sheegaysay macnihii ay faa'iideynaysay qayb ka mida ayay usuushani faa'iideynaysay marka dee waa tarkiibkii ifraadkii naxwaha lagu yaqaan marka ifraadka ayaa mushtarak ah oo dee macnayaal badan loo isticmaala mufrad waa ti mar loo isticmaali jiray wixii aan jamac iyo musana ahayn soo ma maa laysa majmuucan walaa muana waa tii mufrad la odhan jiray marka halkan taa lama sheegayo de usuul waaba jamcba haddii sisaa la yidhaahdo usuul waaba jamci mufradba ma aha haddii xaggaa laga eego laakiin waxaa loo jeedaa murakab ma aha labadaa erey buu isaga kooban yahay buu yidhi inagii hore usoo baranay marka shay murakaba lagu barayo had iyo jeer mufradaadkiisii horta lagu baro waxaan wuxuu ka kooban yahay lagu baro ayaa dee muhiim marka kelmadda usuul iyo kelmadda fiqi buu isaga tegey buu yidhi haddana usuushii buu inoo tacriifinaya falaslu buu yidhi falaslu marka hadal baa dee iska yar go-an aad adigu fahmi karayso walusuulu jamcu aslin markuu labadii mufradku kala sheegay ayaa haddana waxaa laguu sheegaya haddaba kelmadda usuul waxay jamac u tahay asl oo wa asaloo la jamciyey asalkii haddaba waa maxay falaslu asalka haddaba usuul mufradkeeda ihi maa buniya calayhi gayruhu waa wixii wax kale lagu dul dhiso waxa wax seeska u ah ee lagu dul dhisa ayaa waxaa la yidhaahdaa asal waalfarcu farcuna maa buniya calaa gayrihi wixii isaga wax kale lagu dul dhiso wixii isaga wax kale la dul saaro lagu dul dhiso ayaa farc la odhanaya marka seeskii hoosena waa asal waxaan ku dul dhisannaa faracii buu noqonaya oo farcan xaggee inaga soo galay tacriifkiisu markii asalkii uu sheegay ayaa sheekhu didkiisiina oo bididdihaa tatamayazu alashyaau waata la yidhi shaygu didkiisa ayuu ku caddaadaa markaa si aad asalkii usii fahanto ayuu macluumo kale kuugu dhammaystirayo iyadu de wixii la tacriifinaya aan ka mid ahay ila waxaa lainoo tacriifinaya muxuu ahaa usuululfiqi baa lainoo tacriifinayay asalku markaa dee usuulkiibu ka soo jeedaa faracan maxaa keenay waxa keenay uun waxaa la doonayaa in laguu sii qayaxo asalkiio waxa weeyi laguu sheego markaa didkiisii maxaa yeelay ashyaadu marka didkeeda la sheego ayay sii qayaxan tahay oo sii caddaataa marka waxaan wax ku dul dhisan farac baynu odhanaynaa kan lagu dul dhisan yahayna asal baynu odhanaynaa saa daraaddeed usuululfiqhi iyo fiqigu fiqiga waa ta la yidhahdo furuuc waxaa lagu odhanayaa maalan barca fi lusuuli waalfuruuci wuxuu ninkani xariif ku noqday usuulka iyo furuucdaba baad arki marka taraajimta laga warramayo furuucda la sheegaya waa maxay dee waa fiqigii caadiga ah maxaa yeelay wuxuu ku dul dhisan yahay usuushan aynu halkani ku diraasayn doono waalfiqhu fiqhiguna waa qeybtii labaad ee markaa dee ereygan la tacriifinayay ee usuululfiqhiye macrifatu alaxkaami alsharciyati alatii ariiquha alijtihaad iyadu markaa inaynu yar faahfaahina ayaynu u baahannahay xalqadeena koobaad halkaa ha ku joogto sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam